الحمد لله الحمد لله الذي حكم بالفلاح لأهل الإيمان وبالخسار لأهل الكفر والطغيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من اتقاه وقاه ومن عاد به حماه ومن أعرض عنه أذله وأشقاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا الله تعالى كثير من الناس كثير من الناس يظن أن الفلاح والسعادة في الحصول على حدود الدنيا العاجلة من وفرة المال وحصول الجاه والتمتع بالملذات وصف آخر يرى أن السعادة والفلاح هي في الصبغ في مجال الصناعة والاختراع والترفع على الآخرين وبناء على هذه النظرية ظرفوا كل أوقاتهم وأفنوا أعمارهم وانهكوا قواهم في السعي وراء الحصول على تلك الأشياء التي هي في نظرهم مقومات السعادة والفلاح فهي شغلهم شاغل وهمهم الذي ملك عليهم كل تكفيرهم تفكيرهم وهي موضوع أحاديثهم وهي مجال تنافسهم وأيم الله لقد ضلوا وما كانوا مهتدين فلقد هلك وشقي بالمال قارون الذي آتاه الله من الكنوس ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ولقد هلك بالملك والسلطان فرعون الذي قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي بارك الله فيكم mowduuca khudbadaheennu waxay noqon doonaan asbaabaha qofku ku liibaano amba asbaabaha lagu liibaanaya ee lagu najaxaya adduunyada iyo aakhiradaba maxay noqonayaan allah subxaanahu wa tacaala liibaanta wuxuu u xukumay liahli liimaan dadka iimaanka leh khasaaraha na waxa iska leh kuwa alla ku kufriyey xadgudubkana la yimaada dadka in badan oo ka midi waxay u malaynayaan waxa lagu liibaano amba lagu guulaystaa inay tahay qofku inuu adduunyo helo xoogaa adduunyadan inta uu ku nool yahay ee muddadeedu ay gaaban tahay xoogaaga uu helo amba uu xoogaaga helo ayuu wuxuu u qaadanayaa qof guulaystaba inuu yahay inuu xoogaa shilima ah helo amba dollaaraad ah ambaba farsamo ah ambaba wuxuu isagu maaragtay ikhtiraacoo oo bilaaba ah amba ka sarreyn dadka kale oo ka sarreeya ah markaa waxaad arkaysaa dadka badankoodu wakhtigii oo dhan waxay ku bixinayaan amba cimrigooduba uu ku dhammaanaya siday uheli u heli lahaayeen uun wax adduunyada uun ku saabsan macnaa guusha iyo liibaanidaba waxay u haystaan untaa qofku wax kaleba ku fakeri maayo sideed heer u gaadhi lahayd uunbuu ka fakeraya sideed adduunyo u yeelan lahayd sidaad guryo dhaadheer iyo warshada aada u yeelan lahayd ayuubuu ka fakaraya sheekadoodu waxay tahay untaa waana waxa keliya ay ku tartamayaan waa lunsayihir ficlan miyaanay ogeyn maal fara badan oo la yeeshaa wixii sababay amba halaagay inay yihiin qaaruun qaaruun maalqabeen buu ahaa hantiduu haysto adduunyada maanta aanay joogin cid haysata waayo iska daa xooluu haysto furayaasha khasnadihiisa lagu furo waxaa qaadi jiray kooxo rag ah oo weliba ragga inta ugu itaalka rooraba ugu xoogga weyn ayaa loo xuni jiray furayaasha firco ee maaragtay qaaruun inay qaadaan u halaagsamay allah subxaanahu watacaala dhulku la jaro maalkiisi muu badbaadin waayo wuxuu ku badbaadi lahaa iimaan iyo rumayn oo alla rumaysan yahay boqornimo iyo baawar iyo awood aada haysatana laguma badbaado bale markaad alle ku caabudi weydo waad ku halaagsamaysaa fircoon maxaa halaagay intuu u yeedhay reer masar ayaa wuxuu ku yihi yaa qowmi أليس لي ملك مصر مصر أولا أنا قميان اللهين وهذه الأنهار تجري من تحتي ونيلكي وبيدا قلقلة يا أنيق هوستيدي قريها يا هوستودا نكا إسكاله أنيق ميان واحد هذا رواه الأكسن بيها اللفتودي وقال لكوها لأقي سبحانه وتعالى فطبع لقدر تذكر لدناشها ترفقه iyo adduunyada macmacaankeeda iyo dhaldhalaalkeeda waxaa ku halaagsamay ummado innaga inaga horreeyey allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay ummad ayada mid la midaba aanu abuurin haddana uu baabiyey alam tara kayfa facala rabbuka bicaad miyaanad ogeyn nebiyow miyaanad ogsoonayn alla siduu u galay reer caad irama daati alcimaad reer iram allatii lam yukhlaq miluhaa fi lbilaad ayadoo kale arlada dusheedaba laguma abuurin dabadeeto maxay sameeyey aladiina daqow wa fircawna di lawtaad wathamuud aladiina jaabuu sakra bilwaad miyaada ogsoonoonaad ka warhay siduu u galay alle reer samuud nimankaasoo awood iyo farsamo iyo aqoon intay lahaayeen aada yaabayso buuraha intay qoraan guryo sidooda ah ka dhisan jiray wa fircawna di lawtaad iyo fircoonkii awoodda lahaa aladiina daqow fi lbilaad waa kuwa ku kibray arada ilaahay subxaanahu wa tacaala duqyaan iyo kibir bay ku sameeyeen fa akaruu fiiha alfasaad dabeeto xumaantii bay badiyeen dabeeto alle subxaana wa tacaala siduu u galay uu karbaashay halka maanta laga hebel waa la karbaashay fasaba calayhim rabbuka sawda cadaabin sawd waa karbaashka macnaa cadaab buu alle ku karbaashay subxaana wa tacaala cadaab ayuu rabbi ku garaacay inna rabbaka labilmirsaad rabbigaana waa ka ilaalada ah macnaa ilaahay subxaana wa tacaala dariiqa u fadhiyo weeye qof kasta oo leexda ummadahan maanta joogaana waxay ku halaagsamayaan uun waa majaalkan farsamada iyo waxyaabahan iminka ay bilaabeen dowlad weliba dowladda kale ayaa waxay ugu hanjabaysaa waxyaabaha iyagu bilaabeen ay curiyeen mukhtaracaadkooda waa muhadad caalamkan aynu ku nool nahay sidiisaba waa caalam khatar ku jira waayo wax alle wixii adduunyada lagu baabiin lahaay oo dhanba way samaysteen bal nuclear ha ahaado amba mid ay yidhaahdaan waa silaax turthuumi oo balaayo cudurro ay ka sameeyeen ha noqdo amaba ha noqdo maaragtay hydrogen bamkan waxaana yidhaahdaan mid waliba mid kale maraykanka aad aragtay wuxuu ka baqanayaa kuuriyada waqooyiya inta aad aragtay leeg wax allo wixii ay ku dhufan lahayd iyaduna u diyaarsatay waa muhadad caalamkan aynu ku nool oo dhan baaba iska noocaasa in dagaal ka qarxo dabadeetana xuruubtaasi ay baabiso wax kastoo bini aadamku haystaan wax qoyan iyo wax qallalan intaba wahaakada yaa cibaad allah إذا لم يكن الإيمان هو الموجه دان ميش إيمان ترين وقفك أنبا أمد وحا هجا يا آنو إيمان هاي أمده هو اللمي وإن إيمان لهلا وإن دين لهلا معنى قفك واحد كبد بادسة oo naftaada iyo maalkaaga iyo xaqa aad ku leedahay uu garan karaa markuu iimaan leeyahay markuu iimaan leeyahay markuu alla rumaysan subxaanahu wa tacaala markuu awaamirta rabbi fulinayo awaamirta ilaaha iyo rasuulkiisu ay fareen markuu fulinayo mar haddaanay caqiidadu fayoobayn oo ay dhaawacan tahay waayo caqiidadu waa aasaaska aasaaska weeye adduunyada iyo aakhiraduba way fasahaadayaan fasadat iddunya wanhaara albunyaan waxan dhaadheeroo dhan ood arkaysaan meesha way ka soconayaan waxalla waxaan adduunyada lagu camiray iyo qurxintan iyo dhismahan iyo farsamadan waxaan tiknolojiyadda iyo noolaj waxa ay akhriyayaan oo dhan lama arkayo rabbi muxuu yidhi waaladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabi kuwa gaaloobay waxa ay samaynayaan oo dhammi waa dhalanteed saraabku waa dhalanteedka amba dhalaan habaabista weeye kasaraabin biqiica macnaa saraab meel ban ah harka digtiisa markaad gaadhad meelaha banankaa ku dhowdahay waxaad u qaadanaysaa inay meesha biyo qulqulayaan ay rogmanayaan inay meesha wax marayaan amba laamiyada dhexdooda markaad tagto saraabkaasaad arkaysaa yaxsabuhu dam'aanu maa qofka oo mani wuxuu u malaynayaa biyo inay meesha biyo qulqulayaan markaasaad soconaysaa ororad biyaha ka soo cabeeshaa rogmanaya ilaa aad halaagsanto waxa dha waxaan adduunyada aad arkaysaa ee wada dhaldhalaalaya oo dhammi waa dhalanteen yaxsabuhu dam'aanu maaa xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shaya markuu yimaadana waxba heli maayo wax alla waxaan adduunyada maanta anwa dhalanteedkaa wey wawajada allaha cindah fawafaahu xisaabah waa la tegaya waa la dhimanayaa cidda keligeed la kulmaysa xaqiiqadii allah weeye rabbina waxaad adduunyada korkeeda ku samaysay buu ku siinay waxani waa dambas mahalu ladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi ariixu fii yowmin caasif macnaa kuwa gaaloobay acmaasha ay la imanayaan waa dambas ay ku dhufatay dabaylxagaag dambasku hadduu furfuran yahay oo aanu ishaysan oo dabaylxagaagu ay ku dhufato midba meel bay ka tuuraysaa laa yaqdiruuna alaa laa yaqdiruuna mima kasabuu calaa shay dalika huwa dalaalu baciid marka baaraka allahu fiikum adduunyada walbahaarka inagu reebtay ee badaha caruurteenna ay u jiirayaan ee lasoo qaban layahay ee inteenni kale aan dooqsannahay wax allo waxani waxay tarayaan ma jiro qofka waxaa anfacayaa siduu alle ugu xidhayay subxaana wa tacaala haddaynu alle ka baqanno wuyna ilaalinaya waman itaqaahu waqaax rabbi haddaynu ka baqanno isagaa ina ilaalinaya haddaynu adeecno isagaa ina abaal marinaya haddii kale aynu adeeci weyno waxaan adduunyada aynu ku samaynanoo dhammi waxay noqonayaan waxaan jirin waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan mansuura sigadaa maaragtay duushay oo kale ayuu noqonaya marka had iyo jeerale waynu la nimaadnaa camalka wanaagsan qul hal nunabi'ukum bilakhsariina acmaala allah wuxuu le nebi waxaa tiraa bal ma idiin sheega ma idinka waramaa dadka ugu khasaaraha badan xagga acmaal la sameeyo aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اddunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca dadka u malaynaya wax wanaagsan inay sameeyeen bay u haystaan laakiin waa ulaaika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim waliqaa'ihi faxabidat acmaaluhum falaa nuqiimu lahum ywma alqiyaamati wasna maxaad ilaahay barinta la hortegaysaa subxaana wa tacaala cimrigaagii oo dhan iyo noloshaadii oo dhan haddaad adduunyada ku baabiiso wargaaladan iyo dhalanteedkan iyo waxaan ay haystaan oo dhan ay adduunyada ku nool yihiin macna ma samaynayo hadday xoolo tahay hadday mweji tahay iyo hadday awood tahay iyo hadday baawar tahay waxaan oo dhan allah subxaana wa tacaala wuxuu ku magacaabay inay tahay nolol gaaban waa mataacan qaliila waa nolol gaabano way tegi doontaa cilibteeduna waxay noqon doontaa naariya khasaare ayuunbay noqonaysaa allah isagoo nebi muxamed la hadlaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa rabbi wuxuu yidhi laa yaquranaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad nebi muxamedow yay ku dagin ha ku dagmin warwareega iyo marmaridda ay adduunyada kuwane ay marmarayaanay wax wadaan iyo waxan ay rogrogayaan mataacun qaliil waa in yar waa raaxo kooban uma ma'waahum jahannam dabadeed hoygooda wuxuu noqonayaa jahannama waa bi'sa mihaad meel la degana iyadaa ugu ran eeg aakhiradaadii maxaad diyaarsatay ila beritaad dhimanaysaa maanta waad nooshahay allah maxaad la hortegaa subxaanahu wa tacaala maxaad la hortegaysaa war waxaan aynu ka daba dhacnay ee adduunyada horumar aad u haysataan waa wax gaaban weeye ilaahay agtiisa qiimo kuma laha bale allah subxaana wa tacaala kuwa gaalada ah boqoradooda iyo madaxdooda iyo tujaartooda iyo mufakiriintooda dhammaantood allah subxaana wa tacaala wuxuu xukumay inay yihiin noolaha kuwa ugu sharka badan ina shara dawaabi cinda allahi aladiina kafaruu fahum laa yu'minuun war wax qiimo a ma laha midabkooda caddi ku dago qaar madooba badanoo saboola wax qiimaa ilaahay agtiisa ku leeyihiin ma jiro subxaana wa tacaala waa sharu lbariya in aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wاlmushrikiin fii naari jahannama khaalidiina fiiha ulaaika hum sharu lbariya baaraka allahu fiikum markaa had iyo jeeraa leh waa inaynu noqonno dad alla ku xidhan subxaana haddii kaleynu adduunyada uun iska daba ridno ma najaxayn la liibaani maayo in badan oo dadka ka mida waxaa jiidatay adduunyada qalbigoodii bay la tagtay aakhiradoodiina waabay ilowsan yihiinba aakhiraba cid hadal haysaa amba aakhiraba ujeedaa midnaba arki maysa allah baa inoo sheegay inay noocaa iska noqonaysaan zuyina liladiina kafaruu alxayaatu addunya wayaskharuuna min aladiina aamanuu waladiina itaqow fawqahum yowma alqiyaama allah wuxuu leeya waxaa loo qurxiya kuwa gaaloobay adduunyada iyo dhalalaafkeeda waxay quursanayaan amba ay xaqirayaan amba ay yasayaan kuwa muuminiinta ah hadda kuwan ayaa ka sarrayn doona muuminiintaa maalinta qiyaamahee ogow adduunyaduna oo wuxuu alla bixiyo un wallaahu yarsuqu man yashaau bikayri xisaab maantao dhan haddaad carabto meel walba haddaad tagto waxaan alle kuu qorin subxaanahu watacaala heli maysa meel asaalata waxaad helaysaa ma jirto marka addoonku waa inuu alle ku xidhaeyay subxaana bini aadan baynu nahay oo waxaa laynaga dabariday adduunyada zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniini walqanaadiiri almuqandara min aldahabi walfida walkhayl almusawama walancaam walxarfi dalika mataacu dunya wallahu cindahu xusnu lmaqaam allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dadkii waxa loo qurxiyey naftu waxay jeceshahay waxay doonayso dumar inama caruur maal fara badan dahab silfar fardo xoolo beero dalika almataacu alxayaati addunya maxaan oo dhami waa adduunyadan inta la joogo raaxadeeda wallaahu cindahu xusnu lmaqaab alla agtiisana waxa yaalla subxaana wa tacaala meel loo noqdo oo wanaagsan marka waxaynu kala dooranaynaa dahab iyo maar inagu waxaynu dooranay maartii baynu qaadanay marka maar baynu qaadanay dahabkiina waynu ka tagnay wixii alla agtiisa yaallay subxaana wa tacaala ee aan weligoodba marhanin acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at baa alla yidhi xadiidka qudsiga waxaan u diyaariyey addoommadayda waxaan idhiba arag maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi اlbashar aw kamaa qaal waxaan qalbigoodaba ku soo dhicinba ila imika markaynu adduunyada joogno waad fakeraysaa oo dowladaad dhisaysaa oo adduunyaad dhisaysaa waxbaad samaynaysaa jannadu intay leeg tahay iyo waxa yaalla marnaba qalbigaagu qaadi maayo ma qaadayo ma weelayn karo waa waxaa laagtiisa yaalla subxaana wa tacaala laakiin kufaarta iyo muslimiinta in badan oo ka midii maanta waxaa jira muslimiintii dacfu iimaanihim markaasaa waxay ku degmayaan waxyaabahan ay gaaladu haystaan bay ku dagmayaan markaasay wax culus oo cajiiba ay la noqonayaan markaasay dhinac kale waxay ka eegayaan muslimiinta waxyaabahan ku dhacay ee ah taagdarrada iyo dibudhaca xagga farsamo iyo cilmi markaasay u qaadanayaan waxanba inuu leeyahay islaamku islaamkuba inuu sabab u yahay markay arkaan dabadeeto maxaa dhacaya fahaana alislaamu waalmuslimuuna fii nufuusihim dabadeeta islaamku waxaan qiimaba agtooda ku lahayn oo dibudhaca ayay u arkayaan iyo muslimiintaba laakiin waxaanad ogey dibudhacan iyo ta'ahurkan ma aha wax loo nisbaynayo islaamku islaamku wuxuu leeyahay ma aha innaga xaggeennu ka yimi waa wahsigeenna iyo tamardarradeenna naciibu zamaanana waalcaybu fiina wma fii zamanina caybu siwaana ad waktiguna le hayso waktigaa nagu xun waktigaa nagu adag waktiga hadda allah xun bay waxaasoo dhan noqonaya wakti xun baynu ku jiraabu ku odhanaya wakti xuni ma jiro laa tasubu dahra faina allaha huwa dahr waktiga lama caayo wakti xun baa lagu jiraa xilli xun baynu ku jiraa waxaan oo dhan cidaad caayaysa allahu waktiga yaa maamulaya yaa abaarta keena yaa barwaaqada keena yaa bukaanka keena yaa caafimaadka keena yaa cudurka keena allah subxaana wa tacaala bini aadamku way caayaan buu rabi way caayaan way aflagaadeeyaan xaqna uma lahayn inay caayaan oo ay aflagaadeeyaan markuu rabbi ka hadlayay sida bini aadamku ay la caayaan wuxuu yihi yasubuuna dahra wa ana dahr waktigay caayayaan aniguna waktigaaban ahayba waktigan aniga ayaa maamulaya rabbigu isagaa maamulay allahu naga saar waa la yidhaahdaa allana waa la barya marka baaraka allahu fiikum waa in dadaal lala yimaado waxaynu leenahay bahashayaa la iska dabarin iska fadhiisan maaha dawarsan maaha samadaa dahab ka soo daadanayaa maaha waxaa ujeeddadeennu waxay tahay shaqayso aqoon baro farsamo baro cilmi yeelo madax noqo mas-uul noqo wadaad noqo dhakhtar noqo macallin noqo sheekh noqo ka sii saree laakiin waxa weeye bahasha adduunyadu yaanay ku qaadanin siday maanta muslimiinta u qaadatay ha iskaga dabaridin أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسهل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي وحي إذا فريا إننا كبقا الله كبقشدي سماها سيدي بحل وحنيا أن بعد وحديريا إن أدو كبقته الله كبقوا مركا لو لي معنيه دو waxa weeye wuxuu alla ku faray la kaalay wuxuu ka reebayna ka tag inta ma kari karta wuxuu alla ku faray la kaalay allah wuxuu ku faray wuu jeceliyey subxaana wa tacaala wuxuu alla jeceliyey markaad jeclaato alla wuu ku jeclaanaya wuxuu alla necabiyey subxaana wa tacaala wuu kuu diidayaa ha samayn buu ku odhanaya wuxuu alla necabiyey markaad necnecabaatana alla wuu ku jeclaanaya laakiin wuxuu alla nacay haddaad jeclaato dee adigana alla wuu ku nacaya subxaana wa tacaala ilahay wuxuu ina farayaa aliimaan wuxuu ina farayaa inaynu ka baqano wuxuu ina amrayaa inaynu hadal wanaagsan ku hadno inaynu isaga aeecno rasuulkiisa aeecno dabeedna waynu liibaanayna intaasaa laynoogu taaganaya bal bini aadamkan adugu eg waad la yaabaysaa noocuu yahay naf la leeyahay war alle wuxuu jecelaya la kaale cibaadayso soon salaad tuko iimaan la kaale caqiida wanaagsan sadaqada bixi runta sheeg dadka cadaaladu sameeye dulmiga iska ilaali dadka ha isku dirin maaragtay oole waxaa sheegayaa been waan sinaysanayaa khamrigaan cabayaa waxbaan xadayaa xashiishadaan cunayaa dadkaan dulmiyayaa waan dhacayaa cadaalad daraan samaynayaa wax alle waxa looga taagnaya wuxuu ku guuldarraysanayo allah subxaana wa tacaala wuxuu xaqiijiyey iflaasu lkaafiriin nimankan adduunyada aynu ka daba dhacnay ee xataa mabaadiidooda aynu qaadanay ee guryaheenna iminka inagu xukuma ile guryaheenna inagu xukuma sidaynu u soconnayn iyaga aynoo yeedhiya dimuqraadiyad weligaa meed maqshay dimuqraadiyad waxa la yidhaha aabbaha iyo awogaajoona ma yaqoon islaam baad ahayd weligaa jiray weligaa isxukumi jiray ismaamuri jiray maxay tahay waxa waa wax lagu dhiibayo ama waa diimo iflaas baa ku dhacaya way guuldooraysan doonaan ahluliimaanka wuxuu alle u xukumay subxaanahu wa tacaala inay badbaadi doonaan ay liibaani doonaan qad aflaxa almu'minuun qad dadka luqada carabiga yaqaana way yaqaana waxaa la yidhaha xarfu taxqiiq rabbi wuxuu leeyahay hubaal ahaan iyo dhab ahaan waxaa liibaanay dadka iimaanka leh aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waaladiina hum calaa salaatihim yuxaafiduun calaa salawaatihim yuxaafiduun ulaa'ika hum alwaarisuun aladiina yarisuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun jannadaasa dhexlayaan buu alle subxana wa tacaala asbaabaha lagu liibaanaya haddaba maxaa ka mid a ila inaynu liibaanno inaynu guulaysanno ayaynu u baahan nahay asbaabahaynu ilaahay agtiisa ku najaxayna maxaa ka mid a altawbatu ila allah inaynu alla u noqono subxaana wa tacaala dunuubtaan aynu faraha kula jirro inaynu iska dayin xanta beenta namaamaha cadaalad darrada dulmiga waxaa inaynu ka tagno waliimaanu billah waalcamalu asaalix markaa waynu liibaanaynaa faama man taaba wa aamana wa camila saalixan facasaa an yakunuu min almuflixiin waxaa hubaal ah buu alay subxaana wa tacaala inay liibaani doonaan kuwaas day alla u noqdaan ay la rumeeyaan camal wanaagsan oo alle raalli ka yahay ay la yimaadaan way liibaanayaan asbaabaha lagu liibaano waxaa ka mid ah inay ilaah allah subxaana wa tacaala dikrigiisa inaad joogtayso سبحان الله الحمد لله والله أكبر قرآنك آخر رسولك صلى الله عليه وسلم أذكرت الله ولا بك المدود النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لما ذاك المدود بل أنتم رسولك قلت المامي waa kelimataani khafiifataani cala lisaan waa laba kelmadood oo carabka u fudud carabka miyuu daala ma daalayo waagu saaka markuu barye qasabadaad furtay ayaa wallaahi gabalku kuugu dhacaya siaad u daldalmayso wuxuunaad sheegayso hadda waxa aad daldalaysaa waa la qoray waa lagaa qoray maa yarfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiy erey kastoo kaa soo baxa waa la qoraya laba malagoo waxba aanan mid aana dhaafayno mid waliba uu heegayahay baa qoraya waa kelimataani khafiifataani cala lisaan waa laba kelmadood oo carabka u fudud xabiibataani ila araxmaan allaha raxmaankiina uu jecel yahay aqiilataani fi miisaan miisaanka qiyaamaha camalkaaga marka la miisaamayana miisaanku uu la ciiri doono subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim subxaana allahi wabixamdihi maxay ku yeelaysaa intaad ilaahay xustay intaad hees dhegaysatay imsa abwaanka dadaya furaanka dayar imkana waxay kusoo dhawaataan hees macaan buu ku odhanaya soo warkuugu wada murankuugu wada idaacadahana in dhegaysayo ayuu imikana waxaad kusoo dhawaataa fanaanka dadaya imikana waxaad kusoo dhawayaa allaha u dhaxariistay hebel hebel buu ku odhanaya waa nin dhintoo heysaya ma ogta yuu daalaya qof dhintay mada waxaa jira واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله حسن سبحانه وتعالى أذيبان تاني وحيامها لقب نجحه أما لقب ليستوحى كمدا تحلية النفس النفط لقب قرحية ولقب لبسه بالصفات الحميدة أخلاق ولاكسن إيقاقك ولاكسن وإبعادها عن الصفات الذميمة sifaadka xunxunna laga fogeeyey naftaada haddii aada qof wanaagsan tahay daacada muslimiintu ay ka badbaadeen ka nabadgaleen dadka u naseexeeya wanaag u sameeya wanaaggooda adduunyada iyo aakhirada ka shaqeeya qof wanaagsan ba noqon lakiin haddaad noqoto daalim waa kee waa tuug waa daalim waa beenaale waa khabri cab waa kan waa kan haddaad sifaadkaa xun yeeshay naftaada way halaagsanaysa marka hadda jaraale naftaada waxaa la siiyaa sifo wanaagsan waa taxliyatu nafsi baa la yidhaha waayo rabbi wuxuu yihi qad aflaxa man sakaaha waxaa liibaanay qofka naftiisa dahiray naftaada waxaad ka dahirtaa wasikhda wasikh ka xumi ma jiro macaasida iyo dunuubta qad aflaxa man sakaaha waqad khaaba man dasaaha waxa guuldaraystay buu rabbi leeyahay ka naftiisa qariyey xumaanta bas wuu la dhuumanaya madasaaha asbaabta lagu liibaano waxaa ka mid ah infaaqu lmaali fii daacati illaah inaad maalkaagii bixiso oo si wanaagsan oo adiga ku anfacdana aada u bixiso ilaahay daacadiisa walibticaadi can shux bakhaylnimadana inaad iska ilaaliso bakhaylku waa fule haddaad fula maqasho waa bakayl geesigu gaajo kama baqdo si aanu xabadda uga baqa dad maqasho nin gacan adag oo dhabcaal ah waxaad ogaanaysaa inuu fulayahay infaaqa rabbi wuxuu uhi wa anfiquu khayran lianfusikum wa anfiquu bixiya maalkiina khayran lianfusikum alinfaaq macnaa bixinta aad wax bixinaysaan baa naftiina u khayr badan waman yuuqa shuxa nafsihi qofka laga ilaaliyo naftiisa gacan adaygeeda maxaad u bixinaysa iyadaa ku haysata ma ogta iyadaa ku xukumaysa waanu baktiyayna kama maarno haddii arrintaadu noqoto igama go-do waxaas igama go-aan hadday noqoto adiguna waad ka dhiman dadkii aad wax ka tari lahaydna ka tari maysid fa ulaa'ika hum lmuflixuun baa lay kuwaasun baa liibaanaya weliba waxbixintu xaaladaha qaarkood way kala fadli badataa xaaladdan iminka aynu ku jirroo kale oo ummaddeena abaaru ay hayaan ee ismaciirsatada ah ee allah mooye cid baahidan qaadi kartaa aanay jirin waxaa waajiba qofku wuxuu awoodo inuu bixiyo wuxuu awoodo inuu bixiyo oo dadka muslimiinta ah intaad ka warhayn karto aada ka warhayso saxaabiga abaadar la odhan jiray ayaa rasuulku isagoo la hadlaya wuxuu yihi yaa abaa darin idaa dabakta almaraqa faakir maaaha faakir maa'aha watacaahad jiiraanak abudarab markaad karsanayso wax maraq ka bixi karo waslab waxaad badisaa biyaha si maraq badani uga soo bax jaarkaagana ka warhay baa rasuulku yii watacaahad jiiraanaka jaarkaagana ka warhay maanta ummadda haddaad aragtaan oo aada dhex martaan cibar baa idin kordhaya ma qofkaa wax la siin doona ma xooluhu haystaa wax la siinaya yacni bal dad iyo xoolo isaag taagay qofkani muxuu ku noolaa dee wuxuu ku noolaa neefkan wixii ka soo baxa amba waa laga iibsan jiray amba caanuu ka maali jiray ama cad buu ka heli jiray mararka qaarkood waxaynu garanaynaa xaalaad inta xoolaha la iibsan waayey dadka hargaa laga iibsan jiray sida abaartii berigii dhexe loo bixiyey harga cunada oo kale hargaa laga iibsan jiray waxaad arkaysaa neefku isagoo nooloon baktiyin oo gaajo una ay hayso cudur ma hayo heedadow ah haddii ma ma haddii way gawrici lahaa way qari gawrici lahaayeenoo haraggay kala bixi lahaayeenoo haraggunba wax laga siisan dee haraggiina lama iibsado cadaabka ilaahay nimankii reer miyigahaa kabaa u geliyey wallaahi waad yaabaysaa iyagu baa garabsan sikada ma bixiyaan beenta ma daayaan xumaanta maanta daruur yar hesho ayay qaadanayaan caagada shallayda ah babbabbabbabbabbab way qayilayaan way suxsanyiin wax alloo seeka bixi iyagiiba waxaan o dhan bali baa arag garabsaday laakiin maantun bay u socdeen ta maanta haysa hadday ka baxaan buraysina wallaahi waxaan se filayaa in badan oo ka midi inaanay ka baxay marka allah idin barakeeyo qof walooba ciddii halkaa joogtay eed garanayso ee ehelka ah ee qaraabada ah ee xididka ah ee macaariifta ah ee xasabada ah qof walooba waxaad u jiri karto da waayo ridmiinku ma kharash badnaa ilaa waynu wada ahaan jiroo jiilaaladii reerka waxaa loo soo safri jiray uun hadday ugu badato saddex goorba reerka moohaar beriisa iyo waxa ku filan iyo mid sokora iyagu may dhiba kharashkii de maaragta jaadka hadhag hawdhigi haka go-an laakiin dumarka iyo caruurta iyo baktihi ninkaa degdaya waxba kaama gelin maba qababa in lacag la siiyo dadka raashin ha la siiyo nin walobaa ree u dir raashin saddex jeer haddii loo diro allah way ku sugi karayaan laakiin ishaan arkay wallaahi taan arkay in laga yaabo taan arkay haloo qayliyo dadka wixii loo helaad gaarsi inta badan dadku markay marayaan dariiqyada waxaa laga yaabaa inaad eegayso xoolo jilicsan oo baktiyey waar meeshii xoolaba ma joogaanoo waxna waa la raray waxna way madheen dadka intii taagta darreed waxaa lagaga tegay guryaha meelahan deegaanka ahay oo dhan haddaad tagto way buuxaan dadki sharmaaka inta inoo jiro bartay baltoonta inta inoo jirta tag dadka ku xigta tag dadka way joogaan oo guryaha iyo beeraha iyo gollaha ay ku liqaansan yihiin dadkii doo caruurta iyo dadkii jilicsanaa waa lagaga tegay laakiin waxaa laga yaabaa reer magaalku inay sidhaahdaan baxoolo baktiye wax baktiye ah abadan wallaahi toonta haddaad tagto wax alla wixii dadahaa joog way joogaan waxoogaa dee laga kaxeeyey way jiraanoo xoolihii raacraacay markaa dadka ha la caawo war dadkan ha la caawo dadkan ha la caawo ha la caawiyo dadkan dadka ha la caawiyo oo hala taageero wuxuun hala gaadhsiiyo marka baaraka allahu fiikum adduunyadana waa laga tegaya sayaatii cala annaasi yowm waxaa iman doonta maalin ilaahay uu kala saari doono ama uu kala bixi doono almuflixu waalkhaasir almuflixu waalkhaasir ka liibaana iyo ka guuldaraystay maalin ay kala bixi doonaan waa maalinta alle subxaanah wa tacaala qof walba camalkiisa uu miisaami doono ee qofka la miisaami doono oo xaashiyihii camalkiisa lagu qori jiray la miisaami doono wاlwsn yوmaئidi الxaq faman haqulat mawaaziinuhu faulaئika hm اlmflixuun wman khafat mawaaziinuhu faulaئika اladiina khasiruu أnfusahm bima kanuu biaayaatina yظlimuun oo dulmigay samayn jireen inay aayaadka ay dulmiyi jireen buu rabbiga subxaana wa tacaala laakiin maanta maxaa kuu suura ka ina biimkaani linsaan اlyowm war miisaankan haddaad rumaysantahay waa inaad u diyaargarowdo waa inaad camal wanaagsan aada la timaado waxaad adduunyada ku samayso unbaa lagugu ayaa ilaahay subxaana wa tacaala kugula mucaamali doona haddaadan la ilowdo adigana wuu kaa tegi doona aliflaamiin dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin ilaa laga gaadho wa ulaa'ika hum lmuflixuun haddaynu doonayno inaynu liibaano waa inaynu islaamnimadeena si dhaba ugu camal fallaa waynugu noqonaa اللهم اسقنا قيثا مقيثا هنيئا مريئا عاما صحا طبقا عاجلا غير رائع نافعا غير ضار اللهم إن في العباد والبلاد من الجهد والضرك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة الله سبحانه وتعالى انت بكتا عافمال الله سيئ inta meelaha ku bugta ee lagu qalay ee caafimaad u baahan ilaahay caafimaad degdega rabbi ha siiyo intii dhimatayna allah ha naxariisto innagana allah inooga daba naxariisto dembigeenna iyo kii waalidiinteena iyo kii muslimiintaba allah ha dhaafo sala allahuma calaa muxamedin wacalaa alihi wasaxbihi